barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada ee geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com
dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna afrikada bari waxaa haatanay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimcaha saddex iyo tobanka bisha setembar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada maanta waxaa idiin soo jeedinaya zahre ciila nuur iyo aniguaa ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aanu toddobaadkan ku eegayno guurkii hore ee dhallinyarada soomaalida iyo sida ay reeraha u dhaqi jireen inata iyo inakaba odayga ama sodohdu si aanay reerkooda ciyaar ciyaar ugu duminin iyay u qaban jireen ay u ilaalin jireen kolka dambena waa la rari jiray oo reerkii dee loo guursaday baa loo rari jiray dardaaran bayna dee waxba lagala hari jirin wixii dardaaran ay
barnaamijkeenna heesaanideennana waxaa ka mida
gaarida baarida haween geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
labada dal ee maraykanka iyo shiinaha ayaa kordhiyey tallaabadooda niyad wanaagga ee muranka u dhexeeya ee dhinaca ganacsiga iyadoo labada dal ay yihiin kuwa ugu dhaqaalaha badan dunida ay isu diyaarinayaan inay yeeshaan wadahadallo ganacsi oo heerkoodu sarreeyo afhayeen oo hadlay wasaaradda ganacsiga ee dalka shiinaha gao feng ayaa sheegay in waxyaabaha shiinaha uu doonayo inuu ka iibsado maraykanka ay ka mid yihiin digirta iyo qansiirka gaaw ayaa waxa uu sheegay in shiinaha uu soo dhoweynayo tallaabada niyad wanaagga ee maamulka maraykanka uu ku dhaqaaqay iyadoo dalka shiinahana uu rajeynayo in labada dal ay ku sii socdaan inay abuuraan shuruudo ku habboon wadaxaajoodka dhinaca ganacsiga madaxweynaha maraykanka trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu dib u dhigayo canshuur gaaraysa laba boqol iyo konton bilyan oo dollar ah oo maraykanku uu ku soo rogi lahaa shiinaha bisha oktoobar ee soo socota madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in mas-uuliyiinta dalka iiraan ay diyaar u yihiin wadahadal ay la yeeshaan maraykanka taasina ay ku dhalisay inuu rajo weyn ka qabo kulan foolka foola oo dhex mara isaga iyo dhiggiisa dalka iiraan xasan ruuxaani iyadoo munaasabadda ugu horreysay ay labada hogaamiye isku arki karaan ay tahay shirka madaxeedka golaha guud ee qaramada midoobay ee bishan ka qabsoomaya magaalada new york madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor hore shaaca ka qaaday inuu diyaaru yahay la kulanka xasan ruuxaani oo la filayo inuu ka soo qayb galo shirka guud ee golaha ammaanka amaba golaha guud ee qaramada midoobay ee new york ka dhacaya hase ahaatee iiraaniyiintu wax jawaaba arrintaasi weli kamay bixin xiisadda u dhexaysa labada wadan ee iiraan iyo maraykanka ayaa korusii kacday tan iyo bishii mey ee sanadkiina dhaafay labadii kun iyo sideedii markii madaxweyne donald trump uu ku dhawaaqay inuu maraykanka ka saaray heshiiskii labadii kun iyo shan iyo tobankii dowladaha quwadda weyne ay la galeen iiraan ee ku saabsanaa heshiiska nukliyeerka ee dalka iiraan iiraanna taasi beddelkeeda waxay kaga jawaabtay in ay ka laabatay u hoggaansanka sharciyadaasi sidaasi darteedna ay laban laabtay kobcinta barnaamijkeeda niyukliyerka inkastoo ay sheegeen inay hab nabadgelya u isticmaalayaan
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda dahurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta sooyaalkii dhaqanka ee qoyska soomaalida ayaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenna toddobaadkan waxaana inoogu martay caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mida cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee gobolka nawdal ugu horreyn caaqil ibraahim maxamed riiraash waxaan weydiiyey balqaabka iyo habka soomaalidu u ilaalin jirtay qoyska lamaanaha ee wada jira ee dhallinyarada ah waxa weeye sidii loo ilaalinayey waxay ahaan jirtay inata iyo inakaba odayga ama sodohdu si aanay reerkooda ciyaar ciyaar ugu duminin bay yay u qaban jireen ay u ilaalin jireen islaam baa damacday inay yaadeen inateedii way raraysay kolka hore reeraha inaliyaal baa loodhan jiro gabadha reerku ay ka dhalataa lagu guursan jiray kolka dambana waa la rari jiray oo reerkii dee loo guursaday baa loo rari jiray dardaaran bayna dee waxba lagala hari jirin wixii dardaaran ayday naagtani waxaa la doonayaa inay reerka wadatee waxay tidhi hooyo ninka inta kurka uun ka ilaali bay tidhi hooye isagu kuma rarin haa intaa kurkuun ka ilaali haye waxay tidhi waxxun iyo waxsan labada dhegood baa laga maqlay hooye waxxun yaanu maqlin haye wax foolxun iyo wax quruxsan labada indhood baa lagu arkaaye hooye wax foolxun yaanu arkin wax udgoon iyo wax qarhmuunsankaa labadaasaa laga uriyaaye hooye wax qarhmuun yaanu urinin wax macaan iyo wax dhadhan xun afkaa carabkaa lagu eh hooye carabkiisaana yaanu wax xun ku dhadhaminin intaa kurkuun ka ilaali intaa kurka uun ka ilaali bay tidhi waxaa kalood yeeshaa inta qofka aad dhashay loo quudho ha kala xishoonna ninkaaga sii bay tidhi eeg waa darsiimada iyo waa nuucaa moogta weeyi ha kala yay tidhi dee libaaxadoo yaa ninkii yaa dhimatay dee tu yar baa lagu xigsiimay oo yaa lagu xigsiimay marka gabadhu ka dhimato ninka haa gabadha kale la siiyo xigsiisan baa laydhaa xigsiin baa laydhaa xigsiisan baa laydhaa haye waa lagu xigsiimayey waxa weeyaan marka inata ay meesha ay hadday inan ay la habar tahay oy la aabba tahay meesha joogto yaradkii laga qaatay tii hore yaradka waa laga dhammaystee dhimatay tan waxaa laga qaadan jiray lix neef oo yarada tan ay la habar tahay haddii taa ay la habar tahay la waayana waxaa laga qaadanayo tu ay la oday tahay la helana sideed baa laga qaadanayaa yarada bal hadda eeg oon waxba la celinayn labadaa midna tu eedday u tahay hadday noqotona labiyo toban neef baa laga qaadanayay xigsiintuna sidaasay ahayd xigsiintuna sidaasay ahayd gabadhii baaxadaa dee ka dhimatay ninkii dee kolkuu soo hoyday sidii loo wadayey iyo waxay siinaysuu waayey wuxuu yidhi dee labada lugood intuu isasaaru jirjirka u seexdunbuu yidhi allayaw sheega waa naagtii dhimatuu sheegayaa allayaw sheega dee sodohdii baa tidhi oye kolkuu ninku soo hoyda muxuu yidhaahaa allayaw sheega buu yidhaahaa dee farsamadii wax loo siinayey bartoo sidaa wax u siiyo sidaa u yeelo sidaa u yeelo sidaa u yeelo kolkay dee wixii ay aw helay buu yidhi allayaw sheegay allayaa iigu sheegay buu yidhi dadka hore waxay ahayn waxaynaan garanayno yacno aad odhanaysa malaha waxyi bay ahaydoo dee ama hal xidhaalo ama maah maah ama waxbay sidaasay isugu sheegi jireen waxaa loo sheegayna wuu qaadanayay kaa sheegayana run buu ka sheegayay iminka maanta inakaydhaa inatay naagtaydii waan sii daynayaa dee raggan waaweyn ee isla weyne wuxuu odhan de maanaha kula qaba iska furu maanaa kula qabaya uunbuu odhani taasaa bedeshay taasaa bedeshay dumarkana waxa bedelay tu tidhaahda namadaah baa tahay kuwii hore afkay qabsan jireen nadaha meelun ku jiree yaa hadduu kuframa feer baa ku jabi kuwii horena waxay odhan jireen laa ilaaha ilaladay hilalow hilalaa bay odhan jireen dumarkii waaweynahan soo gaadhna shahaadada dee waa dee wum garanayaane waxay odhan jireen nayaa nayaa reerka xajiso naagta reerka xajiso yaa ma garanaysaa ha noqonin qambaaraad ma lehe xajisay odhan jireen reerka soo garan maysid oo ha lagu yidhaaho faanka ha naga dili reerka ilay naag xuni hadday qola gashana dadka kale sidaasaa la wada moodayaa oo lagu soo dhiiran maayo qabiilka naagtaasi ka dhalato naag fiican hadday noqotona sidaasay u fiican taha la yidhaayo taa hore wadday noqonaysaa ama wadda laga joogsado badeecad laga joogsado ama badeecad lagu socday noqonaysa dadkii hore sidaasuu ahaan jiray wiilka iyo gabadha dhallinyarada amase ninka iyo naagta hadduu yahay ninku nin haween badan soo furay ama haweenaydu tahay mid rag badan soo furay maxaa loo yaqiinay dhaqan ahaan berigaa hore sooyaalka soomaalida waxaa loo yiqiinay waxaan qurux badnayn baa loo yiqiinay oo waxaa la odhan jiray geenyo nin riday nin labaadna riday baa gabdhaha loogu mahmaahaya geenyo nin riday nin labaadna riday war naagtaa nin horay kala tegeen yaan lagu degdegin ha laga fiirsada baa la odhan jiray guurkuna waa saddex baa la odhan jiray aamin aamin guursaday iyo dareen aamin guursaday iyo dareen dareen guursaday baa la odhan jiray aamin aamin guursada waa laba dooboo ilaahay isku geeyo dee wixii ka soo baxa waa nasiibkood baa la odhan jiray dareen aamin guursadana waa qof wax arkay oo reer soo galay iyo qofaan waxba aragoo dareen aamin guursaday baa la odhan jiray dareen dareen guursadayna waxa weeyaan laba reer laba wax soo maray iyaa la odhan dareen dareen guursaday bay ahayd oo nin baa yidhi naag baa xoola lahaydoo dee nin naag la furay oo dhowr goor la furo xoolay lahaydoo dee wuxuu damcay inuu aigiihl xoolay lahaydo inuu adhigeedan ciyaar ciyaar ku qalu damcay wuxuu yidhi anigu ceeb kale malihie neef gawrac ka kale kula bood baan la hurin intoo neef gawracon ku kalena kula boodo aniga ceebtayda waa intaasuu yidhi anna ceeb kale malihie fuud kula kuf baan leehay tiri fuud kula kuf bayla dee iyaa leehay tiri ninkii kolkuu laba gawracay uunbay baal sidaa isku rogaya oo disti ku siduunbay beerka ham kaga siisay dee yaynaan isxaman waxaas waa waxaynu isku sheegnay bay tidhi dee maha kaco ama iska daaye guurkuna sidaasuu ahaa markaa dadku dad cajabuu ahaa waxaa jiri jiray gacal iyo sokeeye iyo xigaar magacyo noocaasa yaa jirayay oo xidid lahaa gacal lahaa xigto lahaa kuwaa ma guurkaa keenaya damaanaha isguursanaya ayaa dadkaa isku xidhay dadka guurkaa isku xidhayayo xitaa marka ay dhibaata dhacdo aniga awowey wuxuu iiga sheekeeyey kolka laba qole kala bogsan weydo ee dil xun iyo dhagar xun iyo wax xuni ka dhacaan hablaa la isa siin jiro meesha xinjiri taa la xabaa la dhigaa baa la odhan jiray gaboojiyaa la odhan jiro reerkaasi sidaasuu kolka la kala guursado sidaasuu ku bogsan jiray oo waxay ahayd balareeb baa la odhan jiray oo reerku sidaasaa u ahaan jiray oo loo kala guursan jiray sida kale kolka maanta meel laga guuro oo meeshay gabadhaasi gashay loo guuro waxa laga heli jiray kalgacal iyo ma garanaysaa soo dhoweyn baa laga heli jiray oo la odhan jiray hebel ree gacalkiibaa maanta soo degeeyaan la taaban hala koolkooliyo kor baa loo qaadi jiray oo dhul baa lagu degi jiro oo waddan baa lagu mari jirayoo waxay ahaan jirtay wax aad u qiimaley ahaan jirtay labadan reeree iminka kala guursadee meel wada yaalla beertuunbay maduhunbay ku coloobeen oo wax faa'iidiihii uma taallo oo dee waa kii uun kani haa guurkii hore in loo noqdo hadday soomaalidu raja iska qabto waxaan odhan lahayn annagu odayaasha haddaan nahay guurkii ha la soo celiyo muxu buu lahaa soo dhoweyn buu lahaa dal lagu maruu lahaa degme lagu deguu lahaa soo dhoweyn buu lahaa wuxuu ahaa nolol buu lahaa muugta sidan fudud ee dhallinyaradu u kala tegayso ee furiinka maxaad ka odhan lahayd maanta waxaan ka odhan lahaa maanta haa waxaa laga odhan lahaa dumarkii horea odhan jiray waxay ku baraanburi gabadhan loo guuxinay gabadhan loo gudiin galab carrow lagu heliyey guuraan laabta jirin bay odhan jireen oo yahay sudaydinin bay odhan jireen raggan maantu dadkan maanta waxaan ku sheegnaba ma garanaya anugu ninbaa beri dhoweyd gabadh guursadayoo waxaan idhi war gabadhayna ayaa la yidhaa dee nuuraa la yidhaa buu noo dhaafin waaye nuuraa la yidhaa buu noo dhaafin waaye kuwii hore aabbaheed hooyadeed abtigeed macoydeed awowgeed waxalla waxaasaa la baadhayay oo la odhan jiray war halkay ka soo jeedaa inataasi baa la odhan jirayoo sidaasaa loo guursanayayoo abtigeed inata kolka la guursado abtigeed neef buu ku lahaa jil baa la odhan jiray neef buu ku lahaa abtigeed adeerkeedna neef buu ku lahaa jil baa la odhan jiray jiishaa kolkuu neefkaasi saddex neef maraya mid baa neefka hashaasi ama sacaasi saddex dhal yahay gabadhii neef baa jilnaq baa loodhan jira oo lagu celin jiray hadduu ninkaasi jilnaqaa celin waayo waa lagu garamayayo waa laga wareejinaya xoolaha inataa hadduu neefkaa au ka qaatee jilnaqaa celin waayo sidaasay haydoo inataasi reerkaa xoolay ku lahayd tan maanta fudayd baa lagu helay fudaydna way ku baxaysaa waxa weeye cid alla ciday tahay kol haddaanad waxabu kuleeyahay dee hiblaayaa la yidhaa heblaayada dee waa laga fiicaye ma iga heshay waan kaa helay iminka ma sii kala soconna ahaan kala soconna maxaa ka macnaa maahina waxa ha loo soo noqdo guurkii tanna ha laga tanaasulo odayaashuna waxaa aad aad indhadheer ha ugu lahaadaan baan odhan lahaa anugu nin baa yidhi inan baa yidhi gabadhaydii waan furayaa buu ku yidhi aabbihii wuxuu yidhi aabba maxaad ku furaysaa buu yidhi lama fure eh lama degdege maxaad ku furaysaa buu yidhi oo afar shay oonan u haysanayn bay leeduhu yidhi waa afartee buu yidhi way xoolo moogto waad qodobka koowaad buu yidhi qodobka labaad waxa weeyaan way hunguri xun tahay buu yidhi qodobka saddexaad wuxuu yidhi tuuga buu yidhi intaasaanan u haysanayn buu yidhi intaaba aabba hooyada haddaan kaa tusa ma addaysan buu yidhi haa buu yidhi waan daysan buu yidhi haddaad hooyada iga tusto awr baa laga soo reebay qaalin baa waa tii xoolo moogidee awr qaaraynahoo baarfuranka waa ka aan weli rarin baa baarfuran la odhan jiray oo xooga wuxuuhi reerihi waa kuwa inay guuraan waa dhow la doonayee qabsan kari mayna awrkaa dabar iyo hoggaan baanu isugu darnay wanagaa duleedka ku xidhnee buu yidhi islaantii inanka hooyadii awrkaa ka warhayo ilaaliyaanu ismarina buu ku yidhi waayahay bay tir waanu socotaynaynaabaal meel dheerna maagu tegayne iyadunbuu inanku wax tusaye kolkay intaa iyagoon dheeraan buu ku soo noqdeenoo awrkiibuu dabarkii iyo hoggaankiiba ka furay odaygii dee geeliisii buu awrkii ka daba tegey casarkiibay dee yimaadeenoo wuxuu yidhi awrkii ma xidhan yahay oo haa wuu xidhan yahay tidhi oo awrkii ay fureen sideeddii aroornimo ay fureen bay tidhi wuu xidhan yahay casarkii afartii galabnimo dee wuxuu yidhi balday ma xidhnay tidhi goormuu soo gaadhaad u malayn buu yidhi sawkii hadalkiinaaba baxaye idinkoo hadlayaabu xidhnaaye intan iminka aad aqalka soo gasheen unbuu furtay tidhi haa iska soo fadhiisuu yidhi geeliisi unbuu ka daba tegaya meel dheer tegi maaye halaabi maayo iska soo fadhiisuu yidhi waa la fadhiistay oo shaah noo keen intay shaahii ku maqnayd buu ku yidhi aabba goormaynu awrka furray dee waynagii kolkaan dhaqaaqnay furray iminkana xillimaynu joognaa waa kaa xoolimoogi xoolimoogidaa ka weyn maad arki maya aabba ma arkayo qodobkii koowaad waa kaasuu yidhi halkaa iibaansuu yidhi xoolamoogidii waa kow wuu gartay wuxuu yidhi hungurixumadii wan buu gowracay wan iyuu gowracay aniga inankaaga maahna cid kale afka ma saaraynuu yidhi wankii kolkuu gowracay noo dee waa la mudqadeeyo weel baa loogu riday aroortunbuu yidhaa noo soo dhig islaantii way soo dhigtaa uun ma taabtaana way yar kaakiciyaanuun mudqadiinbuu yar fufujiyaan dumarkuna dee waxaan malaa'igtee dee innaga habadon ku noole intii la kaakiciyuunbay ka yar dulqaadaa iyana intubay ka yar dulqaadaa wankii isagoon inankii iyo odaygii afka saarin buu sidii ku dhammaaday wuxuu yidhi aabba wankii maynu cunnay maya dee muudda halkeey martay sow maad arag wankaa haa dee nin weyn baa ti adba waad garanaysaa halkuu maray waa tii hungurixmada eh taa taana ma garatay buu yidhi haa buu yidhi aabba waan gartuu yidhi taana waa nabad iyo caanu yidhi haddaad garatay tuuganimadii bay noqotay waagii hore wax la yidhaahaa gebti waa af soomaali wax gebti la yidhaahabaa lagu qaban jiray shimbiraha gebtida gogoridaa lagu qaban jiray dhalinyartu ku lan jirtay shimbirtii ku soo ururtuu dee yar gundhiyeyoo dabiqii baa ku fadhiistay si shimbirtaasi aanay waxba u noqon shimbirtiibay dabiqii intay kor uga yar qaadeenba intay maradiina ku hagoogeenbay dee qabteenoo way qabteen waa xeerkii tuugada halku uga socdaa taana dheel haamahan lagu lulo dee xoolihii hore ee baa haam buu dee ku riday odaygii iyo inankii baa ku riday wuxuu yidhi wax alaabaan la aragoon la maqal baan halkaa ku ridannaye noo ilaali yaan la naga taataabanoo halkaa noogu rid buu yidhi waxay istidhi waad ku celinuune hadhow baad ku celina bal wax meesha lagu riday daybay tidhi dee mashimbiri baa alla u kaadiya aan waxba noqon kolkay daboolkii ka qaadabe way duushay dee galabtii buu yimidoo wal alaabtaan halka dhiganna noo kayn buu yidhi way u keentay dee may ku jirtaa shimbirtiiba waata maqan abba shimbirta halkay martay mooyaa malaha daboolka ka qaado dabataa duushay buu yidhi haa noodaa baa nidhi ha naga taama baa nidhi maxaa abba u geeyey buu yidhi waa tuuganimadii halkaana eeg buu yidhi bal intaana eeg buu yidhi ilaynoohay uun baanu nidhi ma daboolka inay ka qaaday ahayd waa maya tuuganimadina waa qodobkii saddexaad oo wakaasuu yidhi wuxuu dee ku fadhiisinaya dee daysuu uun maahine yacni caqligiibuu tusaya caqliguu tusaya inay dadka wax wada seegan yihiin oo dadka dulqaadkuu lagu reeriyo oo sidaa lagu haystuu tusayey uuna reerkiisa ciyaar ciyaarku yuu tusayey intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash mowduucaaan ka hadlaynayna uu ahaa ilaalinta qoyska soomaalida sida uu ahaa sooyaalkii dhaqanka barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayay anigoo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haashim oon la socotiinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatan barnaamijkii ciyaaraha amaba xubintii ciyaaraha ku soo dhowaada waxaa noo soo diyaariyey axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa wajahaysa xasrad cusub oo dhinaca dhaawacyada ciyaartooyda ah kadib markii la xaqiijiyey in ciyaaryahanno muhiim ah ay seegi doonaan kulanka ay kooxdaasi beri garoonka old trafford kula yeelan doonto naadiga leicester city tababare olegan solshire ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanada u dhashay dalka faransiiska ee paul pogba iyo antony marsial ay ku biireen liiska dhaawacyada ee kooxdaasi hore kooxda waxaa uga dhaawacnaa oo la xaqiijiyey inaysan kulanka birta ciyaari doonin diego dalot luke show iyo erig bayi manchester united ayaa sidoo kale waxa ay wajihi kartaa xasarataasi ka sii ballaaran ayadoo shaki uu ku jiro in ciyaaryahanada kale ah aron wen bisaka iyo jesse lingard ay safan karaan kulanka birito labada ciyaaryahan ayaa la sheegay in weli la qiimeynayo islamarkaana safashadooda kulankaasi aan go'aan laga gaarin kulanka birito ayaa ah mid muhiim u ah kooxda kubadda cagta manchester united oo badisay keliya hal kulan oo ka mid ah afartii kulan ee ugu horreeyey horyaalka birmer liiga ee xilli ciyaareedkan ay ciyaartay dhinaca kalena kooxaha birita ciyaardoon horyaalka brimer liaga waxaa ka mid ah liverpool oo marti gelin doonta newcastle united burnley waxay u safri doontaa kooxda brighton shevel united iyo southampton ayaa is arki doona tottenham waxa ay garoonkeeda kula kulmi doontaa naadiga crystal bales wolvis iyo chelseana ciyaar aad u adag ayaa dhex mari doonta halka kooxda norwich ee ciyaarta ugu dambaysa ee birita dhacaysa ay ku martigelinayso naadiga manchester city horyaalka dalka sbain haddii aynu eegno kooxda real madrid ayaa iyana biri waxay la ciyaari doontaa naadiga labante laganes iyo villarreal oo is arki doonaan real sociedad iyo atletico madrid ayaa iyaguna kulmi doonaa ciyaar adagna waxay dhex mari doontaa kooxda barcelona oo martigelinaysa naadiga valencia seriada dalka talyaanigana waxaa jira dhowr kulan haddii aynu eegnana waxa ay kale yihiin kooxda fiorentina oo ciyaar adag ku martigelinaysa naadiga yuventus naabol iyo samadoria is arki doonaa halka inter milan ay garoonkeeda kula ciyaari doonto naadiga udinese horyaalka jarmalkana kooxda oxbak ayaa la kulmi doonta naadiga entrik frankfort bulushi dortmond iyo bayer leverkusen ayaa is arki doonaa kooxda coon iyo bulushi mushladbak waa ay kulmi doonaan mensi heerta berlin ayaa kulmi doona iyaguna sidoo kale weda bremen waxay aadi doontaa kooxda union berlin naadiga arbi lebsigna waxa ay ciyaar adag ku martigeli doontaa kooxda bayen munshen kulamo kale oo dhowr ah ayaa iyaguna jira horyaalka dalka faransiiska b s g ayaa la ciyaari doonta naadiga strasburg boqdo iyo mets ayaa is arki doona bresed iyo renes waa ay kulmi doonaan biyon iyo nimis ayaa is arki doona kooxda nensina waxay u safri doontaa naadiga montebler xubinta cayaarahana waa naga intaas
cali sheekh ayaana soo jeedinayay xubintaasi ciyaaraha haatana gabdhuhu waxay leeyihiin ku soo dhowaada heestaas waxaa ku luqeynaya axmed naaji sacad
geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray guurkii sida geed ma dhalay gayaankii miyuu gablamaa gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin raggii godoodlay noqdeen alla raggii godoodlay noqdeen iyagaa goobta xunna dhigay iyagaa goobta xunna dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uma baahaneen gabley shimbir bay tuntaan guurkii siida geed ma dhalay gayaankii miyuu goblamay gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin geniyo lacag baan rabnaa alla geniyo lacag baan rabnaa gacmaha kaan suudhi lahayn luqunta kaan gashan lahayn alla gacmaha kaan suudhi lahayn luqunta kaan gashan lahayn guntiina xariira iyo garbasaaraan la iibsan karin alla guntiina xariira iyo garbasaaraan la iibsan karin gogolaan weligeed la arag kolkii ay guddoonsadeen sidaasaa guurkii ku ba'ay
waxbaa ka dhacay daaray
wuxuu yidhi hablihii waxay doonayaan dahabkii gacmaha la gashan jiray iyo sariskii qoorta la gashan jiray iyo dhegihii iyo Adduun.
dahabkii bay rabaan hablihii namadiina waxaa ladhoo ka gaabiyeen arrinkaa maxaa ka jira
heestani heya ayaa la yidhaha nimco jaamac ayaa hore u qaaday oo ka mida fanaaniinta waaweyn ee jabuuti cali sugula ayaa aryadan sameeyey axmanaaji marka hadda waa ragga waa idinka cabanaya dahabkan faraha badan iyo naga dhaafayo De, laakiin dadkii hore waxay odhan jireen maadaama silsiladahan dhulka jiidaya maadaamaaynu imka ka soo baxnay barnaamijkii la odhanayay sooyaalka dhaqanka oo dhaqankii hoseeyey aye dee soomaalidii hore waxay odhan jirtay xaas hortii xoolaha la dhaqdo oo intaanay namadu hablaha guursan ka hor xoolaha soo dhaqdaan oo maaragtay dahabka iyo iyo adduunka ha goyn karaan dee laakiin imika waxaa la yidhi namadu way iska socdaanuna si aad u aragtaan
waa jeclaanayn bulkaati inaad noogu bedeshaan meeshaa dahab
waa hagaag idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayay ugu dambeysay heestaasi heeya axmed naaji sacad ayaa ku luuqaynaya luuqdaasi oo caana oo heeso kalena lagu qaaday sidaa uu ibraahim sheegayna ay nimco jaamac ay hore u qaaday gebi ahaanba idaacaddii duhurnimo waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa sahre cidle iyo ibraahim daanduro ee idinla sidaa iyo nabadgelyo
gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin raggii godoodlay noqdeen alla raggii godoodlay noqdeen iyagaa goobta xunna dhigay iyagaa goobta xunna